haweenka soomaaliyeed ayaa ahaa kuwa qabta shaqooyin adag ah si ay u maariyaan nolosha qoyskooda islamarkaana ay kaalin ugu qaataan raadinta nolol maalmeedka qoyskooda shaqooyinka inta badan dumarka soomaaliyeed ay qabtaan ee culus ah ayaa waxaa ka mid ah ka shaqaynta dhismaha guryaha taasi oo ah shaqo ku adag qofka dumarka ah haddaba si aan wax badan uga ogaano shaqadaasi waa kuwan qaar ka mid ah haweenka ka shaqeeya dhismaha guryaha ee ku nool magaalada kismaayo waxayna ka warbixiyeen duruufaha ay ku shaqeeyaan waxaan ahay hooyo soomaaliyeed oo dhismo ka shaqaysto oo iska dhiban maxaan ku rahdaa hooyo soomaaliyeed oo dhan saa ku nahay ilmaha kursan haya waana garoobaan ahay waana maxaan ku rahdaa waana qalnahay ilaahay waxaan ka baryayaa inaan dhismadan iyo dhibka iyo rafaadka ilaahay noogu soo deeqo maalintii mar boqol iyo soddon mar boqol iyo afart mar boqol iyo konton sidaas waxbana dadka uma tarto xaasaan nahay guri kiraan degannahay waa iska dhibannahay ilaahay baan baryaynaa caruurtay toddobo aabbahooda isagana waa nin iska xanuunsan oo maxaan ku rahdaa oo daawo qaadanaya oo daawo tb qaadanaya haa qoyska anigu tursiya anaa u xamaalo maalo hel maalo waaye dhismaha dhibaan ku qabnaa kabsaa hooyo soomaaliyeed ku nahay waa iska xamaalinay laka tabarteenna maahan waxaa ku shaqaynaya masaa'idka daruuf baa noo geysa wixii gabar oo dumur eh iyo ragab ilaaha ka dhigee daruuf baa noo geysa maanta qof haddii dheefqow gurigiis kuma soo baxo shaqana ma imaanayo ilaa daruurba wax kasta noo dhigto inaan shaqada dhismo ku shaqeyno oo masaa'idka baytalaaye ah haa cilmaha ku koriyaa ciyaalka aabbaha ma shaqeeyo daruuftaas baa marka noo dhigto inaan ku shaqeyno dhismada haa haa dhibkee waa ilaa daruuf baa ii geysa ba dhib baa ku qabaa maasha allah dhib aan ku qabaa ilaa daruuf baa ii geysa dhismada